Dabaaldegida Midowga Afrika oo shalay ka bilowday magaalada Addis Ababa ayaa madaxda Afrika waxay uga hadleen mustaqbalka kontonka sano ee soo aadan. Sidoo kale sare u qaadida dhaqaalaha iyo wax soo saarka qaaradda Afrika ayaa qayb ka ah waxyaabaha uu xambaarsan yahay kulanka Midowga Afrika. Hogaamiyaasha Afrika ayaa doodahooda ku sheegay inay doonayaan diyaarinta qorshe ay qaaradda Afrika uga faa'iidaysanayso kheyraadkeeda dabiiciga oo inta badan dhaqaalaha ugu badan laga helo. Arrimaha tiknoolajiyadda ayaa iyagana la damacsan yahay in Afrika ay horumar ka sameyso. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn isla markaana ah shirguddoonka kulanka Midowga Afrika ayaa soo jeediyay ilaa shan qodob oo ay ka mid yihiin horumarinta dhanka beeraha iyo maalgashiga. Wuxuu sheegay in loo baahan yahay jawi ka baxsan faqri iyo colaado oo jiilalka hadda iyo kuwa dambaba loo abuuro, iyo in dadka ay u baahan yihiin in loo sahlo awood u lahaansho farsamooyinka gacanta. Kulanka waxaa kaloo fadhiya wadamada horumaray ee daneeya kheyraadka dabiiciga Afrika iyo maalgashigiisa. Wasiiradda arrimaha dibadda Kenya Aamina Mohamed ayaa iyadana sheegtay in loo baahan yahay in kor loo qaado xaaladda waxbarashada gabdhaha Afrika oo ay sheegtay in dhankaas ay dhibaato badan ka haysato gabdho badan oo Afrikaan ah. John Kerry xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo safarkiisii ugu horreeyay ku yimid Afrika iyo wadamada saxaraha ka hooseeya tan iyo markii xilkan loo magacaabay kana qaybgalay kulankan ayaa la filayaa in madaxda Afrikaanka uu kulamo gaargaar ah la yeesho isagoo kala hadli doona arrimaha ammaanka gaar ahaan Maali iyo Nigeria dagaalka ay kula jiraan ururada xag jirka ee ka dagaalamaya wadamadaas. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey sida ay Midowga Afrika u garab istaageen Soomaaliya iyo inuu ku faraxsan yahay in xoogga lagu saaro munaasabadan horumarinta Afrika mustaqbalka soo aadan. Wuxuu ka hadlay kulankii wasiirada IGAD iyo go'aamadii ka soo baxay inay soo dhoweynayaan iyo ahmiyadda uu leeyahay. Wuxuu kaloo ku dheeraaday shirkii toddobada May London ka dhacay ee lagu taageerayay Soomaaliya iyo waxyaabaha ay Soomaaliya ka faa'iidayso. Wuxuu sheegay Xasan Sheekh in dowladda federaalka ay guddi u dirtay Kismaayo si ay u eegaan xaaladaha iyo waxa socda. Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobe Carlos Lopez oo ka hadlay isagana kulankaas ayaa yidhi inkastoo Afrika ay u dabaaldegayso xornimo iyo horumar haddana ma gaarin wixii loo baahnaa nabadgelyada iyo dhaqaalaha waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in labada kun lixdan iyo saddexda laga filayo horumar ka badan waqtiyadii laga soo gudbay shirka midowda Afrika oo shalay ka gudbay dabaaldegga ayaa maanta iyo beri gudagali doona kulankooda lana filayo inay sii gudagalaan qodobada ay madaxda shalay hadashay carabka ku dhufteen nuux muuse birjeeb v o a addis ababa